halkani waa washington laanta afka soomaaliga ah ee v o a oo si toos kaga imaaneysa magaalada washington waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efyamyada geeska afrika iyo bogga v o a somaly com oo aad caalamka meel kastoo aad joogtaan naga dhagaysan kartaan
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax axada bisha mey waa toddobiyo labaatan sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo xuseen barre aadan marka sababta oo la toobalo oo anigooda waxay ahayd in aan hagaajinno xiriirka ka dhexeeya bulshada soomaaliyeed iyo booliska oo annaka ay yihiin kuwa oo mas-uuliyadda ammaanka oo bisha ay ka saaran tahay ee bulshada
taasi waxay ahayd faadumo aawow maxamed oo ka mid a madaxda ururada bulshada ee magaalada toronto ee dalka kanada waxaana ay ka hadlaysaa kulan ay la yeesheen waxda biliiska ee dalkaasi gaar ahaan magaalada toronto iyo soomaalida kuwaas oo ka arrinsaday arrimaha nabadgelyada waraysi ayaan idinkaga haynaa waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xildhibaanada mucaaradka ee jabuuti oo dowladda ku eedeeyey wax ka qabasho la'aanta fatahaadda roobabkii dhowaantan ka da'ayay jabuuti kenyaanka oo fikrado kala gedisan ka dhiibanaya bisha doorashooyinka dalka kenya la qabanayo qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ku dhowaad boqol muhaajiriin ah ayaa ka baxsaday xabsi ay leeyihiin kooxaha wax tahriibiya ee dadka ka ganacsada ee dalka liibiya xaruntan ayaa ku taalla magaalada bani weliid waxaana arrintan ka dhashay in kooxahaasi wax tahriibiya ay rasaas ku fureen dadkii baxsaday iyaga oo dhowr qof dilay qaar kalena dhaawacay hay-adda m s f ee dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa sheegtay in dhakhaatiirtoodu ay daweeyeen shan iyo labaatan qof oo dhaawac ah dadka soo badbaaday ayaa sheegay in ugu yaraan shan iyo toban qof ay dhinteen dadkan soo baxsaday ayaa isugu jira soomaali etoobiyan iyo eritreyaan
madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon jon in ayaa gelinkii dambe ee sabtida kulan la yeeshay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un kaas oo kulankooda ka dhacay meel xuduuda labada kuuriya oo ay ciidamo fara badan joogaan sida uu shaaciyey xafiiska madaxtooyada kuuriyada koonfureed waxaa labada hogaamiye ay isdhaafsadeen afkaaro la xidhiira sida uu dhici lahaa kulankii la baajiyey ee trump iyo kim jong un ay ku ballameen saraakiil ayaa sheegay in madaxweyne muun uu shaacin doono axadda maanta waxyaabaha ka soo baxay wadahadalka ay labada kuuriya yeesheen
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga v o a qaar ka tirsan soomaalida ku nool magaalada toronto iyo booliska magaaladaasi gaar ahaan qaybta saddex iyo labaatanaad ayaa yeeshay kulan ku saabsanaa sidii wada shaqayn ay u yeelan lahaayeen booliska iyo soomaalida si loo baajiyo dilalka loo geysanayo dhallinyarada soomaaliyeed haddaba faadumo aawow maxamed oo ka mid ah waxgaradkii ka qayb galay kulankaasi ayaa markii uu soo dhammaaday kadib waxay wariyaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaaji uga warantay muhiimadda kulankaas waa mahadsantahay xuseen waraysiga aan la dugeysid adiga iyo dadkan dhegeysanayaba waxaaway kulankaani wuxuu ka mid yahay kulamo sanadla annaka aan samayno sanad walbaba hal mar baan samaynaa kulankan kaas ahaan bisha ramadaan baan kulannaa waa meeshaan kulana waan lagu afuraa marka sababta oo loo soo waro oo anigooda waxay ahayd in aan hagaajinno xiriirka ka dhexeeya bulshada soomaaliyeed iyo booliska oo annaka ay yihiin kuwa oo mas-uuliyadda ammaanka oo bisha ay ka saaran tahay ee bulshada marka taas daraadii baan u sameynaa sanadlo waaye kulan la sameeyo marka laga hadlaayo in xiriirka la hagaajiyo sidii isku meel laga soo wadajeesan lahaa in akooyinka hoona noqonaya weli taagan oo haysta dhallinyarada soomaaliyeed waa tahay faaduma in muddo ah ayaa dabcan barnaamijkan aada wadeen oo ku saabsan wanaajinta xiriirka ka dhexeeya ee bulshada soomaalida iyo booliska marka ilaa iyo hadda maxaa natiijaha oo kasoo baxay xiriirkaas aada wanaajinayseen natiijooyin aada u tar badan oo faa'iido badan aha kasoo baxay waxaa ugu horeysa markaan bilowno inaan la shaqeyno boolisku ka hor xiriirkasokalalan ahayn boolisku booliskii annaka waa kala taagnin oo markii dacwad iyo timaadon baa laysugu imaan jiray marka markii aan bilowno inaan la shaqeyno waxaa noqotay in hilib dhan oo ladhoo soomaalileed midna loo sameeyo oo oo kaasoo ka shaqeynayo wax kale aan ka shaqeynayna ka shaqeynayo in kalsoonida communitiga iyo soo celi in community ku kalsoonaan karaan oo bulshadana ku kalsoonaan karaan booliska marka waxa waaye waxay ka qayb galeen maalmihii ugu horeysa waxa xasuusta ayagoo tilaayo goobaha soomaalida ay ku ciyaaraan baasigaas ama sotar ha ahaatay kubadda cagta oo laga kala carraayo dhan boolis ayidi waa laga kala carraayo marka ciyaamiyada waa kuma waxaan ku ku laabta waa laidin baran doonaa marka waa ku laabtay marka markii hadda boolisku ma aha looma arka dad in markay yimaadaan laga maxo ama laga cararo dad waxaa waaye oo lacag la siiyo oo si bulshada cashuurta laga qaado mushaharku qaataan oo ummadda u shaqeynaan waxyaabaha kale oo annaka oo aan faa'iido laga helo waxay ahayd waxaan xoog la hadalba booliska si sare iyo si hoosaba in dad badan oo soomaali ah la shaqaaleeyo oo boolis laga dhigo hadda tiradooda ma badna laakiin ilaa iyo dhowr adiga lix toddoba camal oo soomaali ayaa boolis noqotay oo ku biirtay booliska waxaa kamid a laba gabdhood oo soomaali noogu horreeyey labadii gabdhood oo noogu horreysay hadda habeenkii annaka aan sameynaya kulankaasi gabadhii oo annaka gabar gabdhaha kamid ah baa meeshaan ku saacizinay maalintaasoo waxay maalintii ugu horreysay ay shaqada bilowda oo gaari ay wadato boolis dariiq ay korto marka wax faa'iidooyinkaasi kuwo kaloo tiro badan baa kasoo baxay xiriirkaas waa tahay faadima sidaan ognahay dilal ayaa loo geystaa dhalinyarada soomaalida ama iyaga hay dilaan ama cid kale dhaha disho sidoo kale bulshada soomaalidu waxay ku eedeysaa booliisku in markaa aanay si dhaba u baarin dilalka loo geysta dhalinyarada soomaalida dhanka kale booliiska laftoodu waxay ku eedeeyaan soomaalidu inaysan wada shaqayn markaas aysan la lahayn booliska taana ay sababto in gacan ku dhiigliyaashu aanan lasoo qaban marka xiriirkan aada wanaajinaysaan maxay ka tari kartaa ama ma u keeni kartaa hoos u dhac ku yimaada ee dilalka iyo dhibaatooyinka dhalinyarada
muhiimkii waa su-aal aada muhiima dhalinyaradu laba nooc ay kala yihiin dhalinyaro olami baddi galay oo ku dhex jiro oo rabshada ku jiro iyo dhalinyaro oo hadda soo gelaysa oo ah kuwii kuwaas bedeli lahaa annaka waxaan xoog saarna oo guulana ka gaarna waxaa waaye kuwa kaloo bedeli lahaa in la joojiyo badlanka meelkay kasoo kasoo galayaan ilmaha inaan xoog saarno oo joojino midda kuwa hadda ku jiro oo dilalka maxaa kiisaskii laga qaban lahaa tuunkaas runtii waa jiraa in la tuunayo in xoog la saarin mana aha keliya wax oo soomaalida keliya u gaara maaha wadankan waxaa la yidhahdaa dilalka caddaanka dhaqsaa loo xaleeyaa dadka midab kalen dilalkoodii dhaqsi looma xaleeyo waa halgan guud oo weli socdo laakiin annaka waxaan aan keennay inaan ilmaha aan la leebalgaraynin hadda waagii hore ilmaha markana laga dilo waxaa la dhihi jiray inkaas waa la dilay wuxuuna ahaa nin booliska ay yaqaanaan higoodnoonka bilis booliska ay yaqaanaan annaka waxaan ahaa dhihina xataa haddii cunugan uu ahaa nin booliska ay yaqaanaan oo debiyo galay ma ma istaahilo in la dilo taasi ma keenaysa ciyaalkii inay u istaahilaan in la dilo marka runtii waxaa waay midda gaangiga la dagaalankeeda weli waa socdaa dhalinyaradan leynaysa iyo in aan soosaaridda in lahay maasoo aad sheegtayna qoladu qolada kale furta ku shaqaysaa laakiin haddaan wada shaqayno oo annakana oo keenasan oon ognahay dembiga gale aan farta ku fiiqno ayagana intaan ka badan ay saaraan oo annakana aan leenahay runtii waa inaad saartaan cudud tiro badan in la helo ayay keligooda ma qusaysa arrintaasi waxaa qusaysa dowladda iyo dadka qarashka ku bixiya in dembiyada la baaro inaantaas hawsheeda weli waa socotaa guulo aada u tiro badan oo taariikhdeeda kasoo baxaa ma jiraan laakiin runtii waxaan la dagaalamaynaa ee dadka dadkii bedeli lahaa inayna soo baxin
faadumo aawo maxamed oo u waramaysay wariyaha v o e da canada xuseen nuur xaaji halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o e oo si toosa idinka imanaysa washington
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a dhegaystayaal qaar ka mida xildhibaanada mucaaradka ee baarlamaanka dalka jabuuti ayaa ku dhaliilay dowladda jabuuti siday u maaraysay dhibaatooyinka biyaha fadhiya magaalada ee ay kaga tageen roobabkii dhowaantan ka da-ay halkaasi xildhibaan haaruun xasan geedi ayaa ka mid a xildhibaanadaasi waxaana uu u waramay wariyaha v o a jabuuti ramadaan muuse
horta waad mahadsan tahay rabadaanow anoo fursaddan ka faa'iidaysanaya dadka reer jabuuti iyo muslimka adduunku noolba waxaan inaan u soo jeediya doonayey rabadaan kariim inaan ka idhaaho haddaan tan kale u soo noqdana wallaahi rabadaanow si aada iyo aada ayuu maaragtay roobabka ay u saameeyeen wadanka kolkaa laga imaado heejadaha iyo maaragtay wadanka gudihiisa si weyn loo uma saameyn laakiin magaalada jabuuti oo weliba gaar ahaan magaalooyinka maxaa ladhaahaa kaartiyada xaafadihii hore ansiyaaga ahaa iyo aad saameyn ugu yeesheen wallaahi kolkaa weli ilaa iminkada weli waxaa socda maaragta biyihii la dhurayey ee boodihii la dhurayay yaa socda wallaahi aad iyay u saameeyeen baa odhan lahaa gaar ahaan magaalo maxaa ladhahaa kaartiyadii hore xaafadihii hore kaartaan iyo ilaa kaarseed aad buu u saameeyey roobabku miga hero jabuuti
xildhibaan bal waxaad nooga warantaa magaaladii waa tan wadooyinka laamiyadii baabuurta ay marayeen biyihii baa wada taagan qaarkood waa laga wada dhuray badankoogii laakiin qaar bay weli aan ku sii hadheen laakiin haddana laamiyadii baa jajabay oo badankoogu waa go-aan
wallaahi haa wax la arki karayo weeyaan horta wadan kolkaa la yahay maaragta wadanku intaa oo dhan koob iyo afartan sannadood ayaan maaragta maanta gobonimada haysanaa inaan laga sii fiirsaday ahayd waxaan gaar ahaana duufaankan iminka magaalada ku imiday toddobaad ka hor ayaa lasii sheegay oo maaragtay lasii foojignaa shicibkan way sii foojignaayeen laakiin dowladduna waxaan odhan karnaa inay shaqadeedii ka seexatay ayay taasi caddaynaysaa inay kusii tala gashay ahayd dhul dadka la geliyo iyo maaragtay cunno iyo maaragtay gaar degdego dadka la siiyo in ay dowladda ugu sii tala gashay ahayd laakiin maanta nasiib darra waxaan arkaynaa in maaragtay ay dowladdii kolkii wixii ay dhaceen uun ay maaragtay shirar qabanayaan iminka inay baraarugeen uun ay u eg tahay sidaana waa laga fiican yahay baan odhan lahayn talabaadna waxaan ku dari lahaa shicibka shicibka wadankuna inuu dhexdooda solidarite inay yeeshaan taageersi inay yeeshaan maaragtay dadka ay tabaaleys ku dhacday tabaaleynta ku dhacday maaragtay xaafadooyinkay biyaha ka galeen ay alaabtoodii ka burburtay inaa loo iyagana maaragtay shicibka waa inuu maaragtay u gurmado oo laysku gurmado shicibka weeyaan soomaaliyaba saabaa ka dhacday laakiin shicibkii inay u gurmanayaan maaragtay dadkoogii iyo shicibkoogii ayaa maaragtay muuqata kolkaa sidaana shicibka waan ku boorin lahaa dowladduna waxaa odhan lahaa iyaduna kolley tan uguma dambayntoonteed kuwa kalaba way iman doonaa laakiin waa in laga fiirsado kol kasta katastrof kolkuu dhacayo waa inaa laga sii fiirsado oo maaragtay laga sii baaraandego odhan lahaa masiibo qaran kolkay dhacdo inaa laga sii baaraandego kaasi waxau ahaa xildhibaan haaruun xasan geedi oo ka mid a xildhibaanada mucaaradka ee jabuuti oo u waramaye wariyaha v o eda ramadaan muuse dhinaca kale xildhibaan sharmaarke muuse aare oo isna ka mid a xildhibaanada xisbiga ahyo talada dalka ayaa ku gacan sayray dhaliishaasi waxaana uu sheegay in dowladda jabuuti ay qabatay wixii karaankeed ah waxauu isna u waramay isla ramadaan muuse roobabka iminka saameeyey dalkeenna iyo gobolka gudahaantii waxaad ogsoontihiin in wakaalada meteoga lelahaa saadaasha hawada hore bay u sii sheegtay dowladdu way ka sii tabaabulsatay dadka waa loo sii wargeliyey waxa loo sheegay inuu roobab iyo duufaan imanayo waxaa la sii sameeyey hay-adii la dagaaltamaysay dhibaatooyinka caynkaya oo ay ka mid yihiin ragga laga soo xulay maamul hooseedka dowladda sare shicibka waa loo sii warka waa la sii geliyey dadkii yaalay dhulka dhibaatadu ay gaari karto dixaha garabkooga waa laga sii raray dee nimcad buu ilaahay noo soo shubay nimcaddaa ilaahay noo soo shubay horta ilaahay baa ku mahaddale dabadeed madaxweynaheenna oo hay-adihii dalka sii dagaalgeliyey uu yidhi dadka u dadaala siaad ogsoontihiinba in xoogagii dalka booliis ha noqoto jondar ha noqoto militeer ha noqoto qolada la dagaalanka dabka ha noqoto hay-adaha biyaha ha noqoto hay-adaha kooraanka ha noqoto kuwa dikadaha ha noqoto waa loo wala diyaargaroobay in kooraanka waa ki goayey rag baa seexandhoor cisho habeenkiisii kooraanka loo soo xulin lahaa waxaa la sameeyey biyaha dhulka si loogu guri lahaa dhulkiina waa dhul madaxle biyaha horay biyaha si loogu guri kari lahaa baa la sameeyey dadaalkii wallaahi la qabtay aad buu fiicnaa in dadka in ay dhibaatadu gaadhayna gargaar wixii dowladdu ay karaysay itaalkaygaa way siisay shicibka reer jabuutina si ay iskugu gurma kari lahaayeen ninba intuu kii tala dhaamay uu la qabtay laakiin xildhibaan in yar haddaan kaa dhex galo adigoo iga raallaya waa la tabaabushaystay dowladda sidan imika baad carabka ku dhufatay laakiin dhibtii waa dhacday reer jabuuti roobabkii saamayn xoog leh ku yeesheen wadooyinkii biyaha fadhiya imika gurmed baa la wadaa biyaha lagaga dhurayo biyihii xaafadaha laga dhuraya wadooyinka lagu dhuraya halkee loo socdaa markaa waxaa weeye xidhiirka loogu talagalay inay biyaha qaadaan intii badnayd sidii waayadii hore arki jirnay maanta wakhtigu u dhaamaa barh badan waa la sameeyey barh baa shaqadoodii lagu guda jiraa barh baa weli la dhammaystirin intii la dhammaystira waa lagu shubo way qaadeen intii weli aan socon in la dhammaystirinna garabka garab meeshaa garabkayga lagu aacay biyihii bar waxaa imika la sameeyey bar baa yar xumaaday wadooyinka tasitilogreg oo ka mid ah dee shaqadaa imika faraha laga qaaday qoladii qabatay baa dib loogu celinayaa kuwa kale naga xumaadayna waxaa lagu tala jiraa si loo hagaajin lahaa ee loo soo gaadhsiin lahaa heer international ayaa la wadaa xilligaa hawshaa waa hawl lagu guda jiro weli ma dhammaan wadannada qaarkeed waad aragtaa maraykanka markuu waxaa kale ku dhaco oo inaga xoog weyn oo inaga qalab badan inay sii socoto wax aankaa dhibaatadaas bil lasii wado ay sii jiitantaa alxamdulilah inaku maanta xaafidaynu way fiican yihiin xildhibaanadan kale mucaaridka ee golaha baarlamanka jabuuti nagala tirsan qaarkood dhaliil bay soo jeediyeen oo waxay yidhaahdeen dowladdu inay ka tabaabushaysateen dabcan adigan carabka ku dhuftay sheegay ina diyaargarow la sameeyo ku talagalkuu jiray jawaab maxaad odhan laheed asxaabtiina fadhi ku dirarkuma fiicno walaalkayo inaa hadda jeer aad tiraadidu in dowladdu waxba ma qaban yaan odhan lahaa dowladda jabuuti maanta hawsha ay muujisay waa hawl marka itaalkiina aad eegtid waa hawl jawaab xalkii u baahnayd ay gaadhsiiye iyo xalka sarreeya ilaa heer waxaan gaadhnay aan u gurman karno dalalka jaarkiinna oo dhibaatadu ay gaadhay
xildhibaan sharmaarke muuse aare oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka jabuuti oo u warramaya wariyaha v o e da ramadaan muuse halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o e mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiyo sagaal iyo tobanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiisale ka dhegaysa v o e maalin walba lixdiiyo barhka subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo aweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaali com
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a gurur waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha garaan kulankii xalay ee finalka james league kooxaha real madrid iyo liverpool natiijadii kusoo dhammaatay iyo sida markaasi kulankaasi uu qabsaday daawadayaasha ciyaaraha kubadda cagta guud ahaanba gurur ayaan idiinsoo gudbin doonaa balse markan kenya dadka kenyaanka ahi ayaa fikrado kala gedisan ka muujiyey bisha doorashooyinka kenya la qabanayo iyadoo markii hore sida laysku raacay ahayd in bisha agost marka doorasho ay dhacayso ay noqoto marka la qabanayo waxaa jiray soo jeedino ah in bisha disembar laga dhigo haddaba arrimahaasi waxaa warbixintan ku faahfaahinaya yaasiin ciise wardheero oo nairobi jooga
dadka reer kenya ayaa ku kala aragti duwan sharciga ku saabsan qaabka doorashooyinku dalka uga dhacaya dadka reer kenya oo qaar ka mida su-aalo la weydiiyey ayaa muujinaya sida ay ugu kala aragti duwan yihiin wakhtiga doorashooyinka la qabanayo waddanka iyadoo horay loo soo jeediyey in laga guuro bisha agost oo loo guuro bisha disembar oo alaaba ay doorashooyinku dhacaan balse dadka inta badani waxa ay soo dhoweeyeen in laga dhiga bisha disembar golaha gaarka ah ee dhinaca sharci-dejinta u qaabilsan arrimaha dhinaca dastuurka iyo guddiga dhinaca garsoorka oo wada jira ayaa baryahan booqashooyin ay ku marayeen magaalooyinka eldoret iyo mombasa waxay dadka weydiinayeen bal sharcigan cusub ee la soo jeediyey iyo qaabka loo hirgelin karo waxaana dadkaasi su-aalaha la weydiinaya ku jira qorshaha ku saabsan saddex meelood laba meelood in markaasi dhadiglaboodka la isku daaracnaasilo ama haweenka iyo ragga labaatan sannadood gudahood marka la eego xagga matalaadda shacbiga waxaa kale oo ay qaar ka mida su-aalo ka keeneen bisha agost oo alaba doorashooyinku dalka kenya ay ka dhacaan gaar ahaan macallimiinta oo sheega in silbiska waxbarashada aan la dhammaynin oo isagoo qabya a lagu soo aadiyo bisha agost dabadeedna halkaasi carqalad waxbarashada ardaydu ay kala kulmaan sida mrs grace olo oo iyadu ka tirsan dugsiyada dowladdu ay maamulaan ee magaalada mombasa sanadkii labada kun iyo tobanka markii la hirgeliyey dastuurka haatan lagu dhaqmay waddanka kenya waxaa laysku raacay in doorashadu ay dhacdo maalinta talaadada ee labaad ee bisha agosto muddo shan sannadood gudahooda waxaa kale oo iyana haatan socda qorshaha uu soo jeediyey mudanaha laga soo doorto deegaanka kiminili mister chris wamalwa haddii la meel mariyo in markaasi ay noqon doonto inay doorashadu dhacdo maalinta isniinta saddexaad ee bisha disembar ee shan sane gudahood waxyaabaha la xidhiira isbedellada lagu samaynayo ayaa waxaa soo dedejiyey dalxiiska oo aad u sarreeya bilaha sanadka dabayaaqadiisa oo dad fara badan oo kenyaaniya aanay fursad u helin inay bisha agosto ay ka qayb galaan nasashada ay ku tagaan gobolladooda maadaama jadwalka doorashooyinku uu alaba dhaco bisha agosto taasi oo waxyaabaha haatan la akhrinayo xagga shuruucdu aad moodid in lagu kala duwan yahay xuseen sawareere v o e nairobi aad ayuu mahadsan yahay yaasiin oo nala socodsiinaya warbixintaasi halkaad ka dhegeysanaysaa dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna aan kusoo dhaweeya mikrofoonka jamaal axmed cismaan oo barbarkeyga midig fadhiya oo si uu nala socodsiiyo wararkii u dambeeyey ee ciyaaraha caalamka
mahadsaned xuseen barre dhegaystayaal kulan wanaagsan haddii aynu ku horreyno xubinta ciyaaraha inteeda badan aynu ku qaadaadhigi doonno kulankii xiisaha badnaa ee james league faynaalihii xalay magaalada kiyev ee dalka ukrain ku dhex maray kooxaha real madrid iyo liverpool oo james leaga faynalkiisa ahaa naadiga real madrid ayaa mar kale ku guulaysatay koobkaas kadib markii ay kaga adkaatay naadiga liverpool ciyaar ka dhacday magaalada kiyev saddex gool iyo gool oo naadiga kubadda cagta liverpool afka ciidda loo daray naadiga liverpool waxa ay markaasi natiijada dhibaatada ugu weyn ay kasoo gaartay khaladaad uu sameeyey golwadahooda ee loris carius kaas oo markaa laba khalad uu sameeyey ka dhigtay in ay koobkaasi guud ahaanba gacmahooda uu ka baxo oo si fududna gacanta real madrid uu galo naadiga real madrid ayaa koobkeedii saddex tobanaad ee james leaga u noqonaya koobkaasi ay ka qaaday liverpool waxaase dhibaatada ugu weyn soo gaartay naadiga kubadda cagta liverpool kadib markii daqiiqadii lix iyo labaatanaad ciyaartooygooda ay markaasi sida weyn ugu xisaabtamayeen maxamed saalexe dalka masar u dhashay ay isku dhaceen ciyaartooyga kale ee sergio ramos daafac uga ciyaara taasoo sababtay in uu garabka dhibaato ka soo gaarto waxa uu sii wadan waayey in uu garoonka kusii jiro uu kubadda sii dheelo lagana saaray garoonka guud ahaanba qaybtii hore maxamed saalex intii uu joogay naadiga kubadda cagta ee liverpool kulanka ee qaybtii hore intaan la bedelin waxaa naadigiisu ay sameeyeen sagaal laad oo ay ku rideen kooxdii ka soo horjeeday oo waxdaro ay dhigeen balse markii ciyaarta uu ka baxay ilaa iyo qaybtii dambe inta laysku soo laabanayey wax shuud ah oo ay goosha naadiga kubadda cagta real madrid ay ku rideen ciyaartooyda naadiga liverpool ma aysan jirin taasoo markhaati ka noqotay in ka bixitaankii maxamed saalax ee naadiga kubadda cagta ee liverpool dhibaato weyn ay markaasi kaga soo gaartay daqiiqadihii ku horreeyey ee ciyaarta daqiiqo waxaa lagu kalnastay golola'aan ebri eber ah markii laisku soo laabtay ayaa khalad uu sameeyey golwadaha naadiga kubadda cagta ee liverpool waxa uu sababay inuu gool dhaliyo krembezema kadib markii gacanta uu ku qabsaday goolka ee kubaddii lagu soo tuuray goolwadahaasi ayuu damcay inuu saaxiibadiis mid ka mid a u baaso waxaase lugta u dhigtay krembezema oo sidaas ay ku dhalatay goolkii koowaad waxaase bareejeeyey shan daqiiq kadib ciyaartooyga sario mani daqiiqadii shan iyo kontonaad balse beddel la sameeyey oo uu kusoo galay gareth beel laguna beddelay esco ayaa waxaa ciyaarta uu ka beddelay wax weyn waxaana gool qurux badan uu dabadhaafiyey goolwadaha kubadda cagta liverpool mar kale daqiiqadii lixdan iyo afaraad kana dhigay ceerta laba gool iyo gool waxaase daqiiqadii siddeetan iyo saddexaad mar kale gool khalad kale sida la sheegay uu sameeyey goolwadaha naadiga liverpool uu sameeyey ciyaartooygaasi ee garet beel uu dhaliyey garet beel uu dhaliyey kana dhigtay ciyaarta saddex gool iyo gool oo liverpool ay markaasi natiijada sidaasi ku weysay dhinaca kale ronaldo ayaa waxa uu sheegay in mustaqbalkiisa ciyaaraha ee naadiga real madrid uu dhowaantan warku ka soo saari doono kadib markii kooxdaasi kula guulaystay koobkii champions leaga ee saddex sano oo isku xigta waa koobkii champions leaga ee shanaad ee uu ku guulaysto inta uu koobkaasi ciyaarayy xubinta ciyaarahana halkaasayno joogto
aad ayuu mahadsanyahi jamaal axmed cismaan oo xubinta ciyaareen nala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal aynu ku wadansanno mid ka mid a qhasaa'idka nabi ammaanka ee bisha barakeysan ramadaan aan ugu talagalnay
qasiidadaasi inoogu luqaynayo cumar aadan ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteena idaacadooda inkamidasay laabtan soomaaliga v o e tan iyo kulanta damba waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan
يا سر العلا يا سر الوجود